konton arday oo niskajartahan oo bartay xifdinta quraanka kariimka iyo farqurxinta carabiga iyo munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiiyay lankoqobday xeryo qaxootiga ee xagardheere ardaydu owalku baratay madarasada barashada qur-aanka kariimka iyo culuumta kale ee nuurul islaam iyoweyba xaflada qalinjibinta ku qeyb galay macalimiin waalidiin iyo marti sharaf gala qaar ku mid a waalidiinta awlaadiyo gee ka dhammaysatay barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka iyo culummada yoang mahadnage maamulka iyo macalimiinta madarasada daarul islaam ee xagardheer waa maalin kale qurux badan oo markaska nuurul islaam aan kasoo qayb galno xafladihiisa ee loo qabto ardada qur-aanka dhammaysa ardadan maanta qur-aanka dhammaysay iyo ardada kusoo jirta waddada ee tirada badan marka koowaad ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxaan ugu baryaynaa inuu ka dhigo kuwii naftooda anfaca waalidkooda anfaca muslimiinta anfaca qur-aankay barteenna ku camalfala li'anna qofka inuu wax xifdiyo oo qur-aanka iska xifdiyo keliya wax ma tarayso ardadii meeshaan nawaaninaysay ee wacdiga jeedinaysay yaa ahlal qur-aan ku haysay haddaan fahmi lahayn waxay ka hadlayeen inkastay fiicneed in af soomaali loo turjumo qur-aanka xifdi wax ma taraysa keliya qur-aanku wuxuu u baahan yahay camalfal innaga soomaali haddaynu nahay cunsurka soomaaliga la yidhaahdo runtii qur-aanka aad baan u xifdinaa waxaa la yidhahdaa adduunka dadka carabta xataa waan dhaafnay xagga xifdinta iyo tartannada laakiin meesha aan ka liidana waa camalfalkii maantay waa aragtaan ardadii qur-aanka dhammaysay waa arrin wanaagsan laakiin maxaa la rabaa sida maantay aan u faraxsannahay oo isugu nimid in qur-aanka guryahana saa uga shidnaado ilaah baa iska mahadlaho maanta ardaydeennii mishooga aan rabnay ay soo gaareen marka waxaan rajeynayaa waalidiinta iyo macalimiinta maanta inay wala faraxsan yihiin maadaama caruurteenni qur-aanka iyo nasiidada iyo wax walba ay akhriyeen maasha allah waxaan leeyahay waalidiinta macalimiinta ha la ogaado ha laa kormeero xaqoodii iyo xaquuqdiina hala ilaaliyo insha allah ardaydana kuwii noo qaar badan allah nooga dhigo walaalayaal waxaa waaye ilmaha waxay u baahan yihiin horumar waxay u baahan yihiin niyadhis waxay u baahan yihiin tacliin haddaadan adiga iyo macallinka aadan wada jirin ilmihii wax kuuma baranayaan haddii caruurtii aad adiga aada leedahay warkaca dugsiga naga aada inkaar baad qabtaan maxay noo dhibaysiin macallinkiina uu asagana qabti ku hayo waxba kuuma baranay haddaad adigii macallinka aad wada socotaan caruurtaada caruuraha la mid ma ahanayso macallinka haddaad la socoto la saaxiibto aad u imaadid cunugaaga aad cidda ku koontarooshid markuu dugsimaado macallinka uu gacanta ku hayo cunuga horumar buu gaari